Antovici, Antovici. Adu Shadarya, Adu Shadarya.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegaystayaal hamiin fayla wayba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhaba
رحمك دوري للأولى كسار مسلوني ذي حوضة شخصنا رحمك دوري للأولى كسار مسلوني ذي حوضة شخصنا
hamiin fayle dhegaystayaal si walba magalka idaacadda reediyo baydhabo ee beledka baydhaba siin wada dirahaya waybwa hamiignama hamiignama isniinbaa hayta talaadanha gala hayta taariikhdana iyo eta lamada bilasiye daata lamada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhaba isinku dheegi doontan unuuna siinkahayna haddii ee bunar allo kunagada wayba ku mid aha shan senatar oo ku mida golaha agalka sare ee baarlamaanka yahgeeka wayba laka dooraday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay hashaantaasi haddaba aysaha komoogodi barnaamijkiiyo dhegaystayaal asiinka gudbiyi doogna haddii ee bunar allo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijku weba ku mid ahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo dowlad goboleedyada dalka anka baaqi in si deg dega inbilaawan doorashada dalka gaar ahaan tan agalka sare barnaamijka iyo dhegaystayaalaasiinka gudbiyi doogna haddii ee bunar allo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijku isiinku dhegaysado doontaan ununa siinkayn wayba ku mid ahaa ciidamada hoogga dalka iyo haan galmudug yaa la wareegi magaalada camaara taliyaha ciidanka dhulka ee hoogga dalka soomaaliyeed oo warbaahintan warami iyo barnaamijka dhegaystayaal ku dhegaysado doontaan haddii ee buunaraallo ku nagda dhegaystayaal qodobada kale qaybkee uu ka barnaamijka iyo wayba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duurista hawada maamulka jubbaland iyo tababar onfuri shaqaalaha dabdemiska madaarka diyaaradaha ee magaalada kismaayo barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinka gudbiyi doogna haddii ee buunaraallo ku nagada qodobada qaybku ee uu ka barnaamijkaiyo wayba ku mid aha sidee soomaaliya lunkubaaro jari dahabka shidaalka iyo qaybaha shalgadiisan ee macdanta barnaamijkiiyo dhegaystayaal haddii ee buunaraallo ku nagada hasiinka gudbiyi doogna sidoo kale qodobada wayba qaybkaha owka ehelada iyo qaraabada ikraan tahaliil ee ku sugan magaalada london ee dalkaasi ingiriiska yaa ku codsadii madaxda dowladda federaalka in jawaab deg degaya ku biyaan arrinta ikraan barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinku gudbiyi doogna haddii ee buunaraallo ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanii kor dagadaha barnaamijka wada ka jariya dhegaystayaal barnaamijkaasiinka gudbiyo doogna barnaamijka uu ka siciidyaha siinjeedyaha islantanaha siinku saari meelo qaybta farsamadii infili saaxiibkay nuur kalsooni mar kale dhegaystayaal barnaamijkii dabagalka
رحمك دوري للأولى كسار مسلوني ذي حوضة شخصنا
Apa
hamiin fayla dhegaystayaal shan xildhibaan oo ku mid ah golaha agalka sare ee baarlamaanka iyo geeka lakodooradi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaar ku mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan bilaanto ku tirsan xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed yahweyba iyo hadhowaayna qoondada bilaanta ee usah muuji madaxweyne cabdiasiis xasan maxamed laftagaren iyagoona tallaabada madaxweynaha qaadi iyo unkuma hadnageen onkoreyn warbaahinta iyo la hadaleen iyadoona qaar ku mid e hubnihii geeka ku guulaysadii kuraastan agalka sare iyo warbaahinta si wada jira aan la hadaleen waanan ma hadnageen shacabka reer koonfur galbeed iyo gaar ahaan xildhibaanadii geeka codsoosay
guul iyo gowdanimo la yarayha oo madaxweyne cabdicasiis geedka kulanka kuma adnagay ini kuraastiin koorayta geedka aqalka sare ku tartamanagata haweenka geedkan way boodareenkeenaha koobo koro ee maadaama ee, gabdhow koonfur galbeed ee, sanatarada haayaan iyo habaheen ee, sida madaxweynaha uu saxan gudbiyey oo qoondadana ilaahay inuusan ciidanka ma hasiyey bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alla subxaana wa tacaala ayay mahad dhammaanteed u sugnaatay waxaa noo soo gabagaboobay kursigii ugu horreeyey ee la- ee la- laga qabto koonfur galbeed soomaaliya kursigaasoo ahaa kursi gabdho ku tartamayaan waxaa farxad gaaray ii tahay aniga anigoo ahaa sanatar hore inaan mar labaad een, fursad u helo inaan dadka iyo dalka iyo deegaanka koonfur galbeed ku matalo sanatarada aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin dad- shucuurtayda lama soo koobi karo
run ahaantii geedka eedan faraxsano dareenkeen ma-eko laha koobo karo meedharaay taasi mee baan ka mahadnaqay marka kuwaad ilaahi subxaanahu wa tacaala alxamdulilaahi laha tan kal mee baan mahadnaqay dhammaan xildhibaanada geedka iyo wada dooratay iyoona eed eedanka ku mahadnaqa run ahaantii aniga eedanka faraxsano shucuurteedoo laha qiyaasu karo ma-e
waxaa idiin balan qaadaya inaan ku shaqayn doono aragtidiina fikirkiina iyo siyaasadda koonfur galbeed meesha ay u jiihaysato mana noqon doono qof khasaariya codkaas aqlabiyadda leh ee baarlamaanka koonfur galbeed ee isiiyeen
hadduu sharaaraya hadduu sharaaraya Kumiskeen, aan kumiskeen. Hadduu sharaaraya hadduu sharaaraya kumiskeen, aan kumiskeen.
hamiin fayda dhegaystayaal oo weli barnaamijkii qaybasho hore dhegaysta tana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo dowlad goboleed weyba uusan ka baaqay in iyo si deg deg ah aan bilaaban doorashada iyadoo agalka sarena aan koreyta maamulada kale aan bilaabna ra-iisul wasaaraha andri baaq eh in si deg deg ah ku bilaaban doorashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed weyba uuse gaare aan ka hamba- aan ku hambalyeeyey bilaabista doorashada agalka sare oo geeka qaar ku mid a xubnaha agalka sare lukudoordi baydhabo ee xarunta gobolka baay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow iyo warbaahintan sheegay hadalka hakubahi ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble bismi illaahi raxmaan raxiim ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ugu horeyn waxa uu hambalyo u diray dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kuwaasoo maanta bilaabay qabashada doorashada xubnaha aqalka sare soona saaray xubnihii ugu horeeyey oo laba ka mid ah ay ahaayeen haween taasoo muujinaysa sida koonfur galbeed ay u xaqiijiyeen qoondada haweenka ee aqalka sare Eh, waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu u hambaliyey xubnaha maanta la doortay eh, isagoo dhanka kalena ku booriyey dowlad goboleedyada aan weli bilaabin in sida ugu dhaqsaha badan ay u dardargeliyaan una bilaabaan doorashada Eh, waxaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu sidoo kale maanta soo gabagabeeyey wadatashiyadii uu la lahaa guddoonka ama guddoomiyaha aqalka sare eh, cab- mudane cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed qatar ee kuwaasoo muddooyinka u dambeeyey uu ka dhex waday dhexdhexaadin ah in ay xal ka soo gaaraan ismaandhaafka ka jira guddoonka guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble markii uu tixgeliyey ahmiyadda ay dalka u leedahay in doorashada kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi ay bilaabato waxa uu go-aan ku gaaray in la gudagalo doorashadaasi isagoo ra-iisul wasaaruhuna kulan deg dega isugu yeeray maalinta berri ah haddii eebba idbo xubnaha guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee siid oo ka kooban koob iyo toban xubnood
hadduu shalaalayaa
hamiin fayl ciidamada hooga dalka iyo hang maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug yowayba iyo luureegana magaalada camaara taliyaha ciidanka dhulka ee hooga dalka soomaaliyeed oo warbaahinta warami howlgalka ciidamada iyo kuwooda gobolka mudug yana warbi taliyaha ciidanka dhulka baanu horta weerarka iyo shalayba waa wadnay waxaanu maanta iyo shalay ku sifaynay agagaarkii qa- ee qaycad iyo tuulada qaycad kadibna weerarkii waa sii fidinay waxaan xogtooda helnay nimankii nabaddiidka ahaa ama jiriyo jahadiidka ahaa ama soomaali u diiday inay danahooda ka shaqaystaan oo horumarka ka shaqaystaan oo soomaali isu timaada u diiday inay jabeen xogtoodii baan helnay kuwii aanu ka qabanay oo waraysigoodii baan nasiiyey inay jabeen waxaan go-aan ku gaarnay inaanan ka harin ilaa xaradheere hadda gobolku wuxuu noogu dhacay camaaro gacantaan ku haynaa gacantaan ku haynaa magaalada camaaro Ee, shacabkiina waa nabad qabaa dhinac walbana ciidamada difaaceeda xiray Een, waana sii wadaynaa weerarka iyo dagaalka ilaa inta nimankaasu aanu ka suulinayno deegaanka galmudug kama harayno runtii khasaaraha ka dhashay dhinaca iyaga ma badna dhinacooda khasaaraha ka dhacay walow dad baqa u jooga ay ahaayeen oo ay carareen laakiin waxbaa lagala haray haddana waa la daba socdaa oo dhammaan agaarka ilaa shan lix toddoba kilomitr oo geesaha la sifaynhayaa kana hari mayno saadiq dee muwaadin deegaankiisa jooga weeye waa shaksi deegaanka jooga Ee, sh- shakhsiyaad badan oo nala howlgelahayuuna ka mid yahay Ee, doorkiisuuna leeyahay runtii marka ninku deegaankiisa iyo dalkiisiiba een, inuu ka howlgala xaq buu leeyahay waana ka howlgelahayaa maya runtii weli dadka wadahadal uma aana furin sababta waxaa lasoo galay waa galabta xilli gaaban bay ahayd insha allahu waa lala hadli doonaa laakiin waxaan u sheegnay inay si ammaan oo nabadgelyo ah ku seexdaan in ciidamadoodu ay u yimaadeen in aysan baqdin dambe qabi doonin intaasoo horudhaca usii sheegnay laakiin insha allah waa waa la kulmaynaa haddii wallaahi lagama sheekayn karo walaalow khasaaraha meeshaas ka dhacay dhib baa ka dhacay dadka xataa maydka lama tirin karo sababtoo allugna meel bay taal madaxna meel buu yaal gacan meel bay taal qof isku dhanoo aasma meel buu yaal adigoo hubka laga furtay keliya aan tiradaysa la xisaabi karin oo meesha laga qaatay Een, dadka tira koobay waxay leeyihiin ilaa toddobaatan iyo kow iyo toddobaatan iyo saddex marka la is- wax laisu geegeyn karana ma ahan marka khasaaro badan baa meesha ka dhacay khasaaro ba'an baa ka dhacay sanaadii gacantaa lagu dhigay hub fara badan gacantaa lagu dhigay noocyada kala duwan oo hubka ah hadduu bkm yahay hadduu ak yahay hadduu noocyada kale yahay intaba marka nimankaas waa jabeen waa jabeen waa jabeen iima dhi- iima dhigtid kaagamana hero weeye arrintayadu qorshaha iyagu waxaa weeye nimankaas inaanay horta wixii isa soo dhiibo ayaga ah oo annaga isu kaaya soo dhiibo ama dadka shacabka maangelyo waraysa waa badbaadinaynaa mana dilayno Een, laakiin intooda dagaalamaysa kama harayno meel alle meeshay galaan xaradheerana waraysigaan waraysiga nagu xigay insha allah waxaan jecelnahay inaad xaradheere naga waraysato runtii dee ciidamadu way mutaysteen way mutaysteen way mutaysteen aad bay u dagaalameen goobo fara badan bay ka dagaalameen muddo bil ahay dagaal ku jireen weerar iyo habeen iyo qarax marka qofka shaqadiisa gutana in la abaal mariyo xaq buu leeyahay waanu abaal marinaynaa si jamaca iyo si khaasa intaba waa loo abaalmarinhaya qof walba wuxuu mutayso goobta dagaalka oo ka mutaysaan ku abaalmarinaynaa haddii ilaahay yidhahdo waana abaalmarin maya howlgalku wuxuu qaybsan yahay face one face two face three face one weeye midka soo gabagaboobay waxaan haddana dib u qorshaynaynaa face two insha allahu ugu dambayn maxaad fariin oo diraysaa taliya
waxaan dirahayaa waxaan halkan ka salaamahayaa dhammaan ciidamada noocyadooda kala duwan oo howlgalka ku jiray dadka shacabka ah oo deegaanka ah oo runtii la-aantooda aan na guulo gaareen kuwa hadda aan u soconno oo shacabkana hore aan u baaqayna inay nala shaqeeyaan oo ciidamo waxaa jabay oo argagixisada ay mid walba meeshuu galayno sida hadda loogu soo warramayaanba ay noogu soo warramaan waxaan leeyahay guushii waa dhowdahay aan isgarabsanno soomaali ha isgarabsato meela joogtaba
hamiin fayle dhegaystayaal idaacadda radio baydhabo ee beledka baydhabo iyo barnaamijka dabagalka ku dhegaysta itan ee ownumaadu qodobka kale ee higiyo wayba usaya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa geega tababaran furi shaqaalaha debdemiska garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo onka horeyn shaqaalihii lanfuri tababarka iyo warbaahinta ku hadlay iyadana og dambeyntii mas-uuliyiin iyadana og dambeyntii wasiir ku-xigeenka meelo ku hadlay bismillaah magacay waa nasre xaaji xuseen ibraahim waxaa ka mid ahay shaqaalaha garoonka sayid maxamed cabdulla xasan international airport kismaayo waxaa aada ugu faraxsanahay inaan ahay gabadhii ugu horeysay horta soomaaliya waa makaaniga mar labaad waxaa fursad u helay inaan noqdo gabadhii ugu horeysay ee soomaaliya ee degdemisa aadaan ugu faraxsanaa shaqadaas waxaa fursadaan i siiyey maamulka jubbaland oo ugu horeeyay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam iyo maareeyaha garoonka magaalada kismaayo magacaygu waa cabdirasaaq nuur maxamed waxaan ka mid ahay shaqaalaha madaarka caalamiga sayid maxamed cabdulleh maanta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan mid ka ahay shaqaalaha loo igmaday qaybta dubdamiska waxaana aada ugu faraxsanahay inaan ahay qofka hogaaminayo qaybta dubdamiska sayid maxamed cabdulla xasan
xafladan dahfurka waxaa nagala soo qayb galay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda jubbaland mudane cabdulaahi dhubad shiil sidoo kale madax kala duwan oo ka kala socotay xafiiska un-ka unsos iyo sidoo kale amison guud ahaan barnaamijka debdemiska waa barnaamij aada muhiim inoogu ah gaar ahaan howlaha shaqo ee garoonka horumarka garoonka maarata qeyb muhiimka ah qeybtii koowaad waxaan tababar aan u helnay saddex qof oo ka mid a shaqaalaha bishii labaad ilaa bishii saddexaad ee sanadkan bilowgiisii waxaynu kusoo qaateen tababarka labadiisii qeybood qeybtii baracticalka iyo qeybtii tababarka ee theoriga ahayd labadaba muqdishoay kusoo qaateen tanna waa qeybtii labaad oo aan ugu talagalnay saddex kale oo cusub saddex qof oo shaqaalaha garoonka ka mid ah marka waxay noqonayaan ilaa lix qof oo shaqaala si gaar ah markaa loo tababaray in ay qabtaan howlaha shaqo ee la xiriira dhanka debdemiska wax kasta oo khatar ah oo adeega garoonka dhanka diyaaradaha rikaabka iyo guud ahaan hanaanka shaqo ee garoonka la xiriira ayaga ayaa maaragtay noqon doona dadka u diyaarsan dhanka debdemiska ama kahortaga wax kasta oo khatar ah ama emergency ah oo markaa lasoo gudboonaado marka muhiimad gaar ay inoo leedahay munaasabadan maanta aan ku dahfuraynay tababarka feeskiisi labaad ee dhanka debdemiska
hamiin fayle dhegaystayaal ehelada iyo qaraabada ikraan tahaliil ee ku nool magaalada london ayaa wayba ku codsana madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay jawaab ku bida arinta ku saabsan ikraan tahaliil oo in muddo luwaysanya warbaahinta ayaa geegasi wada jiraan la hadle
kulankan xasaasiga ah ee aada looga baahan yahay oo aan ku raadinayno cadaalad in loo helo ikraan tahliil faarax oo ah gabar soomaaliyeed oo gacan ku dhacday ku dhacday gacan cadow waxaad ogtihiin lix iyo labaatankii bishii juun in ikraan haliil faarax nabad sugidda dad ka tirsan ay ka soo wadeen gurigeeda raadka koowaad meesha uu ka bilaabanayo laakiin ilaa haddaan la annahay raadkeedii meesha ugu dambeeyey ayadoo la ogyahay inay ku jirto gacanta dowladda mayd iyo geeri geeri iyo nololba gacanta dowladda ay ku jirto nahay hala soo daya gabadhaas nolosheeda haddii ay dhimatay haddii ay noloshaa nolola soo daaya runtii dowladda waxaa laga rabaa laba arrimood gabadhii waa haynaa oo dembiina ay gashay ilaa aan dembigaas dhamaysanana sooma daynayno wax la garto waaye gabadhii annaga ma hayno cid haysana ma ogin meelay jirtana ma ogin inay dowladdana labadaas arrimood sheegto laakiin haddii arrinkan xal loo heli waayo oo muddo gaaban yani hadda maadaama laleeyahay guddigaa loo saaray guddigaas oo xal uu keeni waayo waxaa qasab nagu ah marka in annagana tallaabo qaadno dhimatay ma dhimani wax laga hadlaa maaha gabadha dowladdan way og tahay baabuurkii qaadaa loo jeedaa ninkii qaadaa loo jeedaa kaamaradaa loo sameeyey wax cad waay
dadka aan la hadlayaa waa is-yaqaanaan haddii waxaan leeyahay gabadhu haddii ay dhimatayna waxaan la nahay ehel iyo qaraabo waxaan la nahay soomaali waxaan la nahay islaam waxaan rabnaa lafaheedii inay helaan qoyskii iyo eheladii iyo qaraabadii gabadha ay ka maqan tahay si ay properly yani si sax ah ugu aastaan haddii ay nooshahay ikraa waxaa la sheegay inaysan weligeed maag buuggeeda qaadan ilaa laba arrimood inay shaqo u socoto iyo inay dhoof tahay oo dhoofayso habeenkan laakiin way qabatay dabcan meeshaas waxaa ka ratimayso nooc shaqo ah inay jirtay waxaa raacaysa ikraam ma ka tagin jirinaa la yiri kabarka ama galka macbuga markaan saas leeyahay arrimahan gudaha u galaya waxaa waaye in detail baan raamacnin maqashiyo soomaaliya o dhan igu maqasho macbuga kabarkiisa ikraam way qaadan jirtay habeenkan isaga ah way ka tagtay meeshaas horta waxaa ka ratibantay ikraam inay nooc mi shaqo aadeen nooc u raba ha noqdo kale ka hadlimaya gabadhaasa maanta halkaa nooga yeeray odayaasha badnaan ku hadla magaca golaha guurteeda u kicin waxaan codsanaynaa waa codsi war xildhibaano oo aad ehelkaada wakiil u ahayd beri inaa udhaqataa rabtaa way cadaaladaha ka dhexan war qofka haddii uusu dambi leeya waa in lasoo eedeeyaa kabacdi cadaaladda la keenaa walaagii waajibaadkii aya laka fuliyaa laakiin waa waa la waaye waa yani
siisa oo cadaalad gabadhaasi ay heshaa inay cadaalad justice inay hesho baan iskugu soo baxayna nuulida halkaa marka waa cambaaraynayna maxaan ku idhahdaa gabadhaasi shaqaysanaysay oo weliba dawasuulinta ka tirsaneed oo qaranka u shaqaynaysay oo waxbaratay hooyadii iyo aabihii usoo daalay ee soo waxbaray ilaa ay hadda inay leeyihiin lix iyo labaatanka juun ilaa hadda waa arrin bujiseeda
madaxweynaha ugu horeeyo waqtigiisu dhammaaday gabadhaad leedahay wasiirada waxaa le wasiirka amniga gabar baad leedahay ninka hadda la sheego nabad sugidda xukuma gabadhaad leedahay war ikraan meel ku sheega war ikraan meel ku sheega war ikraan meel ku sheega hadday dhimatana sheega hadday nooshana sheegaan leeyahay dowladda nolol iyo geeri waa inaan ku helnaa ikraankeen waa fahmi kartiin hooyo gabadheedii nolosha lagu waayey geerina lagu haynin waad fiilgaran kartiin hooyaan ahay oo maanta meel ay aada aysan jirin oy dowladda hor istaagtay oo shacabka soomaaliyeed hor istaagtay oo wax jawaab ah ilaa haddana la siin
oorinta hooyada ninkii qaybee waayo wax la qaybayna ma laha gabar waa warshad faadiyaasinna warshadaha gooyay hadda keena gabadhaydu waxay maqan tahay laba bilood meelna laguma sheego nolol iyo geeri wax suurtagale ma ah gabadhaas waxay ku maqan tahay gacanta dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxaan si deg dega cosi ugu codsanayaa inay kasoo jawaabto cod waxay tahay dulanka ay samaynahay iyo gardarada inaan laga yeelinin aynu noqon doonin iraan waa baxda way tagtay lama maqlido laba maalin social media la sheega warka meeshaas ugu dhamaaday egraan qabiilay ka dhalatay wallahi maalin kastoo ilaahay maqlaa waxaan dhahaa bal su rajo ilo weli waxaan sugaynaa dhibaato ekraan eedadeedaan nahay ekraan ma aheen gabar buugina qaadatay saaka iskuul aaday ekraan ma aheen gabarka suuqa bakaaraha noogu soo adeegaysay ekraan waxay ahayd gabar dawladda ku jirto dawladda hay-adaha ugu sarreeya oo qaranka ekraan gabar waa adeegaysa ahayd maanta ma yeelayna mana qaadanayna meelay aadaan la waay nala dhaha laakiin waa baadigooreyna ayaa waajibku waa inay tiraahdo ama labo inay tiraahdo ekraan way xiran tahay dawladda ee annaga hayno waana baaris aan ku socoto
marka waxaan leenahay dawladdu waxba yaysan indhaha iska tirin waxaa laga rabaa sababta ikraam tahliil faarax inta xogtii o dhan waa laga sheekeeyey inta loo yeeray oo gaari lagu qaaday loo la-yahay ayaa laga soddon sano in yar markii aad dhashay kadib ay dowladda gubutay soddon sano qofka booliis xarun booliisu aada ma haysanin maxkamadu tagana ma haysanin waxay noqotay dadka inay sharciga gacantooda ku keensadaan qofka jug marka la sii asagana inuu jug siiyo baabuur marka laga dhaco inuu baabuur dhaco sidii hadda ma taagno ugu yaraan formality a jiray system dowladeed dadka waa in looga faa'iideeyaa si qulubtooda loo kasbado ugu dambeyn keywordka waa justice ikraan for ikraan marka waa ayaan daro in laga wada aaminsan yahay ikraan wax u istaagayana aysan jirin marka gabdhihii sooma gabdhihii soomaaliyeed haddii la leeyahay yaad halaan leeyahay
maxamed cabdulaahi farmaajo nabad sugidda asaa magacaawday waa dalkoo beensaday ikraan ayagay ayagay ku maqan tahay rac iyo rubar lama haayo
Adu shadaraya Adu shadaraya Adu shadaraya Adu shadaraya Adu miskin Adu miskin
hamiin fayle dhegeystayaal gebi ahaanba codkaas iyo aan dambay barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada radio baydhaba barnaamijka oo kaan uga siciide yaantaasiin ku jeedaya islantanaasin kusaari meelo qeybta farsamada nuur kalsooni infidi barnaamijkan ku kale lamidan timaro kale hawada dib uun kulamaan dhegeystayaal amaanala